bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعيin amا bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllahu taعaalى wmin suraةi yunus qala xadaثna mحamed بn bashاar qala xadaثna cabdالرaحman بn mahdiy qala xadaثna xmad بn slmة عn habt الbunaniي عn cabdالرaحman بn أbi laylى can shaybi can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama fi qowli اllahi caza wajala liladiina axsanuu اlxusnaa waziyaada qaala wuxuu yidhi idaa dakala ahlu اljannati ahlu jannaha hadday galaan aljannata jannada naadaa munaadin mid dhawaaqa ayaa dhawaaqaya ina lakum waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday cinda allahi ilaahay agtiisa mowcidan ballan yuriidu alla ou rabo an yunjizakumuuhu inuu idiin fuliyo uu idiin gooyo qaaluu waxay yidhaahdeen alam yubayid wujuuhanaa wejiyadeenna miyounan caddaynin wayunajinaa min annaar naar miyounan naga korinin wayudkhilna aljannata janno miyounanna gelinin qaala fayukshafu alxijaabu xijaabkii ayaa la feydayaa qaala wuxuu yidhi iyaga iyo alle markaa yacnii dhexdooda ahaa qaala wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay maa acdaahum ullahu alla ma siinin shay-an wax shayga oo axabba ilayhim agtooda loo jacayl badan yahay min annadari fiirin loogaga jacayl badan yahay ilayhi ilallaahi alle xaggiisa ay markaa fiiriyaan xadiidka marka wuxuu ka hadlayaa ru'yada alle subxaanahu watacaala aayaddana wuxuu ku fasirayaa siyaadadu inay tahay ru'yatullaahi tacaala aragtida alle ee qiyaamaha la arkayo waana sida ay markaa ahlu sunnaha ay ku tageen in ilaahay la arkayo qiyaamaha oo mu'miniintana jannada ay ku arkayaan ru'yatu jazaa-in wa faraxin wa suruur dayb taasaana marka ay ku tageen saddex aayadoodna marka waa tilmaamaysaa aayaddan ay ka mid tahay iyo wujuuhin yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira aayad kalena mafhuum kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun oo alimaamu shaafici iyo imaam axmedba ay ka fahmeen macnahaas dayb qolooyinka marka mujahmiyada iyo muctasiladu iyagu ma arkaan in ilaahay la arkaya ma qabaan waxayna yidhaahdaan wixii jiho iyo dhinac kaaga aadan baa la arkaa ayay leeyihiin ilaahayna annaga jiha uma sugaynay dhahayaan ashaaciradu iyadu ru'yadu waa sugeen saraynta allana waa diideen waxay ku dhaceen war isbaraanbar ah marka oo isdhex daadanaya isaga dhan oo marka ru'yada waa ogolnahay dheheen laakiin korna kor lagama arkaayo hoos ma laga arkaayo midig ma laga arkayo bidix ma laga arkayo horay laga arki maayo gadaalna lagama arkaayo dheheen ee ma la arkaayo waay warkaas macnihiisu marka lasoo koobo shay aan la arkaynin qeex haddii lagu yidhaha intaa ka badan ma sheegi kartid dayib ilaahayna waa sarreeyaa mar walbana isagoo sarreeya unbaa la arkaya mar uu rabbi hooseeya ma jirto ayb marka ru'yada uu ka hadlayana allah labada ru'yo waxaa la isku shabahay ru'yada alle iyo ru'yada dayaxa la arkaayo dayaxana kor baa laga fiirinaa dabcan mar-iga iyo mar-iga maaha waxaa la isku shabahay waa ru'yada iyo ru'yada ayb walidaalika marka warkoodu wuxuu iska noqday ru'yaan rumaysannahay iyo sidaas waa khulfun min alkalaam sida uu yidhi alimaam yaxya bnu abi lkhayr alcumraaniyu ee kitaabkan bayaanka iska leh ee fiqhiga ah sheekha iska leh kitaab alintisaar la yidhaahdo uu leeyahay iyo macnahaas ku sheegay waana sidaa uu tilmaamay ayb qaala xadaثna xamaad bnu slmta hakada rawaahu غayru waaxidi can xamaad bni slmta marfuuca warawaa sulayman bnu اlmugiirati hada اlxadiiثa ayuu wariyey can haabitin marka ayuu la siman yahay sulaymaan xamaad buu la sinaana can cabdiraxmaan bni abi layla qowlahu qowlka cabdiraxmaan maxaa la yidhaha markaas maqduuc maqduuc ayb taabicigii qowlkiisa waay haddii la yidhaahdana de warkan oo kale war oo tawqiifi ah waayo laabudda un war nebiga un laga maqlay waayo haddii la dhahna mursal ahaan waa loo dhihi karaa sidaas ayb walam yadkur fiihi ma sheegin can suhaybin can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam qaala xadaثna bnu abi cumar qaala xadaثna sufyaan huwa bnu cuyaynata can ibni اlmunkadir can caطaaءi bni yasaari can rajuli min ahli misra qaala sa'altu abadardaa baan su-aalay buu yidhi can hadihi اlaayati aayaddan lahum اlbushraa fi اlxayaati اddunyaa oo suuratu yuunus ku jirto qaala wuxuu yidhi maa sa'alanii ima su-aalin canhaa aayaddan xaggeeda axadun qof mundu sa'altu rasuula اllahi sal ll slam intaan nebiga su-aalay faqaala wuxuu yidhi nebiga maa sa'alanii canhaa axadun qof ima weydiinin aayaddan hayruka adiga hayrka ah mundu unsilad intii la soo dejiyey hiya aru'ya asaalixatu waa ruyada waa riyada wanaagsan bishaarada alla uu tilmaamayo waa riyada wanaagsan yaraaha almuslimu muslimka ou arkayo ow turaa lahu ama loo arkayo muslimka ayb waa ru'yada wanaagsan oo qofka muslimkaa uu ku riyoonayo ama loo arkayo loogu riyoonayo ayb xaalad wanaagsan oo kale lagu arkayaa qofkiina qof wanaagsan way bishaaray u tahay oo degdegayso qala xadaثna bnu abi cmar qala xadaثna sufyaan can cabdاlcaزiiz bni rufayc awel ibn اlmunkadir uu ahaa can cabdاlcaزiiz bni rufayc can abi صaalixin الsamaan can caطaaءi bni yasaari can rajuli min ahli misra can abi darda fadakara naxwahu marka xadiidka abudarda waayo xadiidu abidarda laba dariiquu ka keenay mar kastana waxaa ku jira ninkaa mubhamka ah ayb qala xadaثna axmed bnu cabdة الضabiyu qala xadaثna xamaad bnu زaydi can caasim bni bahdalta can abi صaalixi can abi darda yuu ka saaray meeshaana caطaaء bnu yasaaruu ka saaray kitaabka la soco can abi darda can الnabiy sal ه slm naxwahu walaysa fiihi can caطaaء bni yasaar ma ma ku jirto ayb weliba riwaayada dabari isaga wuxuu soo saaray laba dariiq buu ku keenay dariiq wuxuu leeyahay caasim ibni bahdalata can abi saalixin qaala samictu abadarda qaala samictu abadarda marka mar haddii samaac uu sheegay marka waa abu saalix abu darda inuu ka maqlay qaala wafi lbaabi can cubaadat bni الsaamit qaala xadaثna cabd bnu xumaydin qaala xadaثna xajaaj bnu minhaal qala xadaثna xamaad bnu slmta can caliy bni zaydi wahuwa caliy bni zayd bni judcaan can yusufa bni mihraan can ibni cabaasin ana nabiya sal l slama qaala lama agraqa allahu alla markuu maashieyey fircawna fircawn qaala wuxuu yihi aamantu anahu laa ilaha ila اladii aamanat bihi banuu israa'iil sidaa inuu yidhaahdo ayuu damcay faqaala jibriilu jibriil wuxuu yidhi yaa muxamadu muxamedow falow ra'aytanii haddaad i arki lahayd wa ana aniguna aakhidun aan wa ana aniguna aakhudu aan qaadanayo min xaali lbaxri badda dhiiqadeeda yacnii aan qaadanayo fa adussuhu markaa aan ku daboolayo oo aan yeelayo fii fiihi fircawn afkiisa aan markaa ka buuxinayo oon gelinayo haddaad i arki lahayd lara'ayta amran cajiiban arrin la yaab lahaad arki lahayd waxau sidaa u yeelayaa makhaafata an tudrikahu raxmatu naxariista inay haleesho cabsi aan ka cabsanaya darteed baan sidaa u yeelayay yacnii afkiibuu marka uga buuxinayaa dhiiqadii badda carradii iyo qoyanaydii badda ayuu afka uga yaan uga gurayaa si marka laa ilaha illa allahu uunan u dhihin naxariis allana aynan u haleelin ayb meeshaan marka ishkaal baa jiraya ishkaalkaas marka fakhrudiin alraazi kitaabkiisa mafaatiixulgeybka ee tafsiirka ah ayuu ishkaal ku keenay ishkaalka uu keenay waxa ay tahay ama uu yidhi haddii waqtigii fircawn uu joogay markaas ou ahaa zamanu takliif haddii zamanku ou ahaa zamanu takliif ee jibriil inuu towbada u diido soo qatar maaha gaalnimo inuu ku dhintana inuu markaa raboodo eesuuma noqon karto alridaa bilkufri kufrun gaalnimadaas inuu raalli uga ahaado lafteeda kufri ka imaanay meeshaas marka wuxuu yidhi haddii zamanku ounan ahayn zamanu takliif ee lasoo dhaafay zamanu takliif markii naftu ay halkan kalxamaha dhaafto waa la dhaafaya dabcan ee yaqbalu llahu tacaala towbata alcabdi maa lam yuqarqir soo maahay haddii zamanku zamanu takliif ounan ahayn maxaa laga faa'iidayaa marka yacnii shaqadan inuu carada afka uga buuxiyo maxay faa'iideyneen ile xataa hadduu yihaha laa ilaha illa allahu cabsida ou qabaa maxay tahay marka labadaas marka haddii zamanu takliif la yiraha ishkaalkaabuu keenay haddii kalena kan buu keenay saaxibulkhaazin tafsiirka isagana iskale nasafi isaga waa jawaabuu ka bixiyey meeshaas jawaabta uu bixiyeyna waxay noqotay laba dhinacba jawaab buu ka bixiyo midda hore ee zamanku hadduu zamanu takliif ahaa ee maxaa dhacayo sidan loo yeelaa waxay la mid tahay buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisa uu daboolayaa fircawn ilaahayna addoonka isagaa yacni hidaayada qalbigiisa ku abuuro aanna yacni baadiyeyn baadiyeeyana in allaha yudilu man yashaau wayahdi man yashaa qofka qalbigiisana waa dabooli karaa alle qur-aankuna waa ku jirtaa wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kama lam yu'minuu bihi awala mara waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi marka qofka qalbigii uu wax ku fahmayey ilaahay waa ka dabooli karaa si uuna waxba u fahmin jibriilna waa addoon la amraayo ahaa oo isaga marka takaaliifta jibriil saaranna innaga middanna saaran oo kale in looga qiyaastaa qalad waayo le takaaliifta jibriil saaran iyo mid innagana saaran isku mid maaha isaga waa malag annagana bani aadamana takaaliif kalana saaran isaguna mid kalaa saaran allah marka wuxuu amray yacni allah wuxuu ka dhigay jibriil afkan waxaan uu afka ka saarayo fircawn ayaa allah wuxuu uga dhigay daboolis uu daboolayo qalbiga fircawn si uunan kelmaddaa marna aynan uunan ugu dhawaaqin ee taana ilaahay aayaadkaas kufrigii hore ee fircawn ou galay ayaa wuxuu sabab u noqday in laga in laga owdo qalbigiisa towxiidka ee aayadahaasna waa u daliilo wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kama lam yuuminuu bihi awala mara iyo waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi falama zaaquu azaaqa allahu qulu azaaqa allahu baa laleeyahay ee ilaahayna ficilka iyo waxa uu samaynayo malaa'igtiisuu soo amri karaa oo iyagaas marka waa ficilkii dabciga oo quluubtoodii qalbigiisa in la daboolo ayuu isagu jibriil ayuu ku dhacayaa gacantiisuu ku dhacayaa ayb meeshaas marka jawaabtaasu ka bixiyey marka labadii ishkaalba marka saas uga jawaabay de alridaa bilkufri kufrun ee annaga takaaliiftana saaran jibriil taasoo kale ma saarna midda kale ilaahay baa waxaan ku amray jibriil amarka allow fulinaa ilaahayna addoonka qalbigiisa waa dabooli karaa oo hanuunkii waa u diidi karaa laa siyama calaa caqiidati ahli sunnati waaljamaaca oo ah ina allaha yakhluqu afcaala alcabdi ilaahay inuu afcaasha addoonka abuurayo weliba sidaas markii la fiiriyo macnahaas aad u jawaaba noocaasoo kale u jawaabay ayb qaala hada xadiidun xasan qaala xadatanaa marka badanaana daraazi isaga waxaa ka qaaliba ishkaalaaduu soo arooriya aad u dhib badan una adag mana xallinayo isagii baaba dadka shaki ku ridaya marka oo waxay yidhaahdaan yuuridu shubuha naqdan yuuridu shubuhaati naqdan wayujiibuhaa nasii'atan ama inuusan ka jawaabin baaba dhacda ee halkan markuu kusoo arooriyo shubhadii inuu halkan uga jawaabo sowma roona si qofkii shubhadii uga baxdo ma uga jawaabayo meelo ama aan laga filaynin iyuu ka jawaabayo ama wuxuu ku dheeraanayaa shubhada soo aroorinteeda jawaabtii waa darfo goyna marka qofkii shaki iyo waxaa gelaya marka sida yani culimadu ay yidhaahdeen saas saasaa ka qaaliba isaga ayb qala xadaثna mحamed بn cabdالأعlى الصنcاniyu qala xadaثna khالد بن الxاriث qala xadaثna شhucbaة qala أخbarnii عadiي بن haaبt وعطاء بن الsائب عan سacيid بn جubayri عan iبn cabاsi ذakra أxaduهma midkood baa wuxuu shee ayaa sheegay can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslm anahu dakara nebigu wuxuu sheegay ana jibriila jibriil jacala wuxuu gudagalay yadusu inuu ku shubayo oo uu ku qarinayo fii fii fircawna fircawn afkiisa dhexdiisa adiina dhoobada khashyata an yaquula cabsi ou ka cabsanaya inuu yidhaha laa ilaaha ilا اllah fayarxamahu اllahu alla ou u naxariisto ow khashyata an yarxamahu ama cabsi ou markaa ka cabsanaya inuu alla u naxariisto xadiidka marka duruqdiisa laysu geegeeyo xadiid saxeixa marka ishkaalkana jawaabtiisu sidaas qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi qaala wamin suurati huud wamin tafsiiri suurati huud qala xadaثna أxmed bnu maniic qala xadaثna yaziid bnu haaruun qala akhbarana xamaad bnu salamta can yacla bni caطaa can wakiici bni xudus wayuqaalu wakiic bnu cudusna waa leeyahay bilcayn can camihi abi raziin qaala qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow ayna kaana rabbunaa rabbigeen xaggeebuu ahaa qabla an yakhluqa khalqahu makhluuqaadkiisa uu abuuray intuunan abuurin rabbigeen xaggee ahaa ayb qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa fii camaa-in fii camaa-in laba macnaa marka ku jirto fii camaa-in bimacnaa camaa bilmaddi marka la akriyo macnuhu wuxuu noqonayaa saxaabun raqiiqun daruur jilicsan daruur jilicsan fiidana bimacnaa calaa waay marka fiidana bimacnaa calaa ayb ilaahay daraf meel ku dhex jiro wax ay ku wareegsan yihin oo isaga ka koreeyaan iyo sidaas ma aha fiidu bimacnaa calaa way sida ilaahay buu yihi fasiixuu fi lardi ay cala lardi wlauslibanakm fi juduuci الnqli calى juduuci الnqli xuruuf اljari yanuubu bacduhu bacضa ayb ama in la yihaahdo fii caman saas oo kale ayb macno sidaasna marka way sheegaan kaasna isagaaba sheegi doono oo macnaha fii caman laysa macahu shay-un ilaahay baa jiray wax la joogayna ma jirin haddii sidaa marka loo man labadaasba macnoba waa lagu macneeyaa ayb maa taxtahu hawaa-un hoostiisu maynan ahayn hawo walaa fowq wamaa fowqahu hawaa-un korkiisuna maynan ahayn hawo yacni meel bannaan markaa wa khalaqa carshahu carshigiisiibuu abuuray calalmaa-i biyaha korkooda ayuu ku abuuray ama calalmaa-i xaal ou biyaha dusheeda dushooda uu yahay wuxuu macnaynayaa marka wakana carshuhu calى اlmaa fi suurati huud qaala axmedu imaam axmed waxa uu yihi qaala yaziidu yaziid waxa uu yihi alcamaau ay laysa macahu shayءun ya ku dhigaysaas ya camar ibnu lahyaca axmed ibnu maniic maa idintaa lidinka aniga axmed unbawid ayb maxaa ku yaala inuu axmed ibnu maniic yahay abu jacfar albaqawi suuragalna qaala axmedu qaala yaziidu axmed binu xambal inuu yahayna waa dhici kartaa lianna yaziid bnu haaruun abu khaalid alwaasitiyu waa shaykhu axmed imaam axmed ibnu xambal sheekhiisa qaala axmedu qaala yaziidu alcamaau tuxfaha muxuu dhahayaa tuxfatulxawadiga axmedkaas ayb qaala yaziidu alcamaau ay laysa macahu shay-un maciisa waxba maynan ahayn ayb xadiidkan marka isaga isnaadkiisa dacfi baa ku jira wakiicu bnu cudus ayaa la goonin noqday oo isaga unbaa markaa la goonin noqday oo yacla bnu cataa kala goonin noqday wahuwa alcaamiriyu ibnu lqaطaan wuxuu yihi alfasi majhuul lxaal ayb alimaamu dahabi fi lmiisaan wuxuu ku yidhi ninkan laa yucraf isaga laftiisa marka jahaala ayaa ninkani ku jirto ayib xadiidku marka tirmidi laakiin wuu xasaninaya qaala haakada yaqulu xamaad bnu salamata wakiic bnu xudus wayaquulu shucbatu waabu cawaanat waabu cawaanata wahushaymu wakiicu bnu cudus wahuwa asaxu xadiidku marka haduud ansaxayo qaala wahada xadiiثu xasan waabuu razin alcuqayliyu ismuhu laqiiط bnu caamir haddii xadiidku uu ansixi lahaa macnaha uu tilmaamayaa waxay tahay qabla an yukhlaqa alcarshu carshiga iyo makhluuqaadka inta aan la abuurin yacni kana allahu fii camaa camaa marka haddii lagu macneeyo daruur jilicsan oo kor iyo hoosba yacni yacni faaruq ka ah oo markaa waxba ayaanay ahayn ayuu ka sarreeyey macnaha haddii lagu macnayna waa saa haddii la yidhaahdo ay laysa macahu shay-un haddii laga macneeyana hadda iyado markaa macnaheedu saas wey ayb amaa markuu alle dhulka iyo cirka abuuray carshigu ka saro maray markaas binasi lqur'aan oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ina rabakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin huma stawaa cala alcarshi cir iyo dhul markuu abuuray kadib alla carshigu ka saro maray qur-aankay ku jirtaa qabla an yakhluqa alkhalqana xadiidkan daciifkaa sheegaya bukhaari khalqu afcaali lcibaadka wuxuu ka keenay bacdi salaf inuu yidhi haddii qof yidhaahdo yacnii ilaahay subxaanahu watacaala xaggee alla yahay waxaan dhahayaa buu yidhi cala alcarshi haddii uu qof yidhaahdo qabla an yakhluqa asamaawaati waalard ilaahay xaggee ahaana waxaan dhahayaa buu yidhi aniga layma ogeysiinin ilaahay ima ogeysiinin waxyigana iima sheegin wixii la i ogeysiiyaan ka hadlaa bis waxaanan la ogeysiinina ka hadli maayo khalqu afcaalilcibaadka sidaasuu u qoraya ayb marka macnaha ku jira saas waay waxaa xadiidkan marka ku jirto ayna kaana rabbunaa ayna in ilaahay wax lagu yacnii iyadoo alla laga hadlayo in la isticmaali karo ayna ayniyada walidaalika ghazaali iyo mutakalimiinta waxay yidhaahdaan munazahun can ayna munazahun can ayna de nebigu sooma sugnaanin inuu yidhi ayna allah ya shaad miya ya ma wax shaad ma waxaas shaad ma saxu muslim oo ku jiraa wax muctabar oo shaad iyo idiraab ku sheegay kowthari hortiis ma naqaane ayn allah xadiid saxiix muslim ku sugan shaaficina oo u daliishaday waayo weliba cidqu raqaba ayuu u daliishaday shaafici soo maaha annaga shaaficiya sooma nihin marka imaamkiina marka waa sugayaa saxiix muslimna waa ku yaallaa khalaas ayb marka munazahun an can ilayniyati xaggee laga keenay qur-aan may ku taal iyada tan shuduudba hala yidhaaha ayniye waa ka nasahan yahay ilaahay aayadna ma sheegayso xadiidna ma sheegayo wax jira maaha ayb waayahay marka wuxuu yidhi ka taana marka waa laga qaadanaa xadiidkan daciifkana maahane kaas kalea loo xujaysana qala hakada qala xadaثna abu qurayb qala xadaثna abu mucaawiyaةa can burayd bni cabdالlahi bni abi burdata can abi burdata can abi musa ana rasuula اlahi sal ly slma qaal in اllaha tabaaraka watacaala yumlii rabbi subxaanahu watacaala wuu koranayaa waa sugaa ilaahay warubamaa qaala inuu yidhaahdaa la arkaa yumhilu waa koranaya aلظaalima qofka daalimka waa u suganaya xataa idaa akhadahu hadii ilaa haddii uu qabto lam yuflithu xataa idaa akhadahu ilaa an akhadahu xataa idaa haddaa aragto bimacnaa ilaa an waay ilaa an ayb ayb ilaa an ya'hudahu ilaa uu ka qabto ayb haddii uu qabto marka lam yuflithu ma sii daynayo uma qara'a wuxuu aqriyey wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa marka suuratu huud bay ku jirtaa aayaddan tafsiirkeedu ka rabaa qaryooyinka dadkoodu ilaahay yacnii rabbigaa qabashadiisu waa sidaadaas oo kale haddii uu dadka qaryooyinka uu qabanayo markuu qabanayo sida qaryooyinka u halaagay buu ilaahay u halaagaya qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib waqad rawaahu abu usaamata can buraydi naxwahu wa qaala wuxuu yihi yumlii ayb qala xadaثna ibrahim bnu saciidi اljawhariyu can abi usaamata wahuwa xamaad bnu usama can burayd bni cabdillaahi can jadihi abi burdata can abi muusa can الnabiy sal l slm naxwahu wa qaala wuxuu yihi yumlii walam yashuka fiihi yumlii iyo yumhilu kuma shakinin bal yumli buu iska yidhi qaala xadaثna mxamed bnu bashaar whuwa bundar qaala xadaثna abu caamirin اlcaqadiyu huwa cabdulmalik bnu camrin huwada waxa dhahaya yaa waay tirmidi iyo inta kasii hooseyso maxamed bnu bashaar ma aha waxa dhahaya lanna isaga sheekhiisa waa siduu rabo dhihi karaa qala xadaثna سulayman bnu sufyaan can cabdالlahi bni dinar can ibni cumara can cumara bni الkhaطaab qaala lama naزlat markay soo degtay hadihi اlaayaةu aayada faminhm shaqiy wasaciid sa'ltu rasuula اllahi sal ا l slm nabigan su-aalay faqultu ya nabiy اllah facalaa ma nacmalu maxaan ku maxay baan korkiisa ku shaqaynaynaa facalaa maa shaygee baa korkiisa nacmalu aan ku camal falaynaa calaa shay-in shay korkii miyaan ku camal falaynaa qad furiqa minhu la dhameeyey oo mar hore laga faaruq noqday ow calaa shay-in ama shay korkii lam yufraq minhu aan laga faaruq noqonin qaala wuxuu yidhi bal calaa shay-in qad furiqa minhu bal shay laga faaruq noqday wajarat bihi alaqlaamu qalmaantiina aqlaamtiina ay ku dureersantay yaa cumaru cumarow ayb walaakin kullun mid kastaa muyasarun mid loo fududeeyey waayo limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray qof walbaa wixii loo abuuray haddii shaqaawo loo abuurayna camal shar ayaa loo fududeeyey haddii loo abuuray sacaadana camalkii khayr waana arkaya dadka hadda adduunyada jooga labadaas lew oo ninkan xataa shaqaawada iyo loo abuurayo camalkii shartaa u fudud daacadana waa ku culustahay ninkan kale sacaadada loo abuurayna daacadii baa u fududaanayso oo wixii kale marka waa la culusyihi oo marka waa qowluhu tacaala walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun oo kale qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwajhi la nacrifhu ila min xadiidi cabdilmalik bni camrin qala xadaana qutaybatu qala xadaana abulaxwas wahuwa salaam bnu sulaym alxanafiyu can simaaki bni xarbin can ibrahim wahuwa anaqaciyu can calqamata wاlswad can cabdillaahi qaala jaءa rajulu ila اnabiy sal l slama nin baa nebigu u yimid faqaala inii caalajtu mra'atan wuxuu yihi inii aniga caalajtu mra'atan haweeney ayaan yacni la falgalay oo aan marka mucaalajo iyo waxbaan markaa waan taataabtay intaan ka ahayn marka nin waxa uu haween kula dhaqmaan kula dhaqmay inta aan ka ahayn jimaac macnaha saas ayb fii aqsa almadiinati madiina meesha ugu xaggayso wa inii asabtu minhaa waan asiibay maa duuna an amasahaa inta aanan inaanan taabanin inta ka sokayso inaanan taabanin marka inaanan jimaacinoo ka wadan wa ana aniguna haada waa waa kan kanaan ahay aniga faqdi fiya shanigayga xukun maa shi'ta waxaad doonto xoogaa waa ka qoomameeyey arrintii marka nebigu u yimid waa kan i xukun faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi laqad sataraka allaahu ilaahay waa ku asturay niihow low satarta calaa nafsika nafsadaada haddaad asturi lahayd lakaana khayran laka saasaa kuu fiicnaa lahayd jawaabtii low waa maxduuf falam yarudda calayhi rasuulu llahi sal ll slam nabiga uguma celinin korkiisa shay-an waxba faindalaqa rajulu ninkii waa tegey faatbacahu rasuulu llahi sal l slam rajulan nebiga nin buu ka dabadiray fadacaahu waa u yeeray fatalaa calayhi wuxuu ku aqriyey waaqimi الsalaata طarafay الnahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat dalika dikraa lلdaakiriin ilى aakhiri اlaaya faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi min alqowmi dadkii ka mid ah haadaa lahu khaasatan haadaa xugunkani lahu isaga miyuu u sugnaaday khaasatan iyadoo lagu gaar yeelayo ayb oo takhusu lahu khusuusa khaasatan qaala wuxuu yidhi bal linnaasi kaafatan bal iskaba daaya linnaasi dadkay u sugnaatay kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood qaala hada xadiidun xasanu saxiix whakada rawaa israa'iilu can simaakin can ibraahima can calqamata wاlswad can cabdillaahi can الnabiy sal l slam naxwu waxaa laga qaadanayaa marka aayadda yani ninkaani xad kuma dhicin xad kuma unan dhicin ee haddii uu ku dhici lahaa xad min xuduudillaahi salaada ma aynan ka rideen xadka mar haddii xadka la soo gaarsiiyo qaadiga ama nebiga ay soo gaarta ma la dhaafi karin mar hadday halkaas timaado ay soo gaarto qaadiga haddii la keeno ay sugnaato xuduuddu ay sugnaato ma la laalaab male marka waa la fulina inta aynan soo gaarin laakiin waa layska waa intaynan soo gaarin qofku waa is asturi karaan waxaa kaloo laga qaadanaya asturku inuu fiican yahay haddii aada shay xad waajibinaya gashay lacal ilaahayna kuu ceeb qariyey inaad maxkamaddii iskeento waa leedahay qofku waa iskeeni karaa saxaabadii qaar way yeeleen sidaas maacis iyo qaamidiyadii iyo haweentii juhaniyadda ahayd iyo way iskeeneen qaarkoodna marka in lays asturana hadda xadiidkan iyo axaadiid lamida ayaa tusayaan iyo xadiidkii cubaadata bni saamit oo saxiixeynka ku sugnaa ayb qaala warawaa shucbaة can simaak bni xarbi can ibrahima can اlأswad can cabdillaahi calqamw ka saaray can الnabiy sal l slam naxwahu qaala warawaa sufyaan الthawriyu can simaakin can ibraahima can cabdiraxmaan bni yaziid oo wuxuu ka dhigay cabdiraxmaan bni yaziid can cabdillaahi can الnabiy sal l slam milahu wariwaayatu haaulaa'i asaxu kuwan kale riwaayadooda asaxnimo badan min riwaayati thawriyi ka asaxnimo badan qaala xadaana marka riwaayadii sufyaan waa tana marka qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya الnaysaburiyu qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu can sufyaana عن الأعمش وسماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ورواayadii سفyاan waa tn marka oo عبدالرحمن بن يزيد raawiga cبداللahi wxuu ka dhigaya عبدالرحمن بن يزيد qال xدثنا محمود بن غيلان qال xدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني عن سفyاaن hadda arday labaadaa سفyاan ka warinaya waa فضل بن موسى kii horena wuxuu ahaa maxamed ibnu yuusuf alfaryaabi yacni sufyaan dhowr dariiqay uga timid isaga cabdiraxmaan ibn yaziid isagoo sheegay can simaakin acmash male marka middaan saasay uga duwanta can ibraahima can cabdiraxmaan ibni yaziid can cabdillahi bni mascuud can الnabiy sal ll slam naxwu bimacnaahu walam yadkur fiihi can اlacmash ma sheegin qaala waqad rawaa sulaymaan الtaymiy hada اlxadiida ayuu wariyey can abi cuثmaan الnahdiy can ibni mascuudi can الnabiy sal l slam sulaymaan ibni dirkhan aلtaymina wuxuu ka dhigay xadiidka ardayga ibnu mascuud ka warinaya wuxuu ka dhigay abu cabdiraxmaan abu cuثmaan الnahdi qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna yaxya bnu saciidi wahuwa اlqaطaan can sulaymaan الtaymiy waatan marka sulaymaantii uu sheegay markii hore tacliiq ahaan qaab tacliiq ahaan u sheegay hadda waa musnad iyadoo ah waxa iska noqnoqona ha u qaadanin haddaad u qaadato waa adiga iyo markaas qofka dhegweynidiisa ayb tii uu hadda kuu ishaaray oo musnad ahaan kugu warina wax kale maa tii unbau sheegaya can sulaymaan الtaymiy can abi cuثmaana can ibni mascuudi ana rajula asaaba min imra'atin haweeney buu ka asiibay qublata xaraamin dhunkasho xaaraan ah ayb faata الnabiya salى اllahu alayh wali wasalam nabigu u yimid fasa'lahu marka waa sifo mawsuufkeed loo idaafeeyey min idaafati sifati ilaa mawsuufiha ayb ama yani mawsuuf baa marka waxaa loo idaafeeyey sifadiisa faata nabiya sal l slam nabigu u yimid fasa'alahu can kafaaratiha kafaaradeeda ayuu su-aalay fanaزlat waaqimi الsalaata طrafay الnahaari wazulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aat faqaala الrajulu aliya hadihi ya rasuula الlah ani miyay ii sugnaatay middan faqaala laka waliman camila bihaa adiga ayay kuu sugnaatay iyo qofkii ku camal falo oo min ummatii ummadeyda qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaana cabd bnu xumayd qaala xadaana xuseyn bnu caliyin الjucfiy can zadata zaa'idaة bnu qudaama abusalt weyaan can cabdilmalik bni cumayri can cabdالraxman bni abi layla can mucaadi bni jabal awal xadii xadiid ibni mascuud ou ahaa waa lasoo dhameeyey riwaayaadka xadiidi mucaad buu soo galay ata nabiya sal l slam rajulun nin baa u yimid laakiin cabdiraxmaankan iyo mucaad bnu jabal iyagu inqidaac baa jiro cabdiraxmaan bnu abi leyla mucaad ma soo gaarin mucaad kaana yani mowtuhu kaana qadiiman waa aada u horreeyey sideed iyo tobankii meelahaas u dhintay cumar bnu khadaab oo nool u dhintay u joogo daacuun camwaas uu ku dhintay can mucaadi bni jabal qaala ata nabiya sal l slam rajulu nin baa u yimid faqaala yaa rasuula allah ara-ayta bal ii sheeg rajulan nin laqiya imra'atan haweeney la kulmay walaysa baynahumaa macrifatun macrifa dhexdooda ma aha falaysa yaأti الrajulu shayئa ilaa imra'atihi falaysa yaأti الrajulu qofku ninku yacni uma imaado shay-an shay ugu yacni uguma yimaado ilaa imra'atihi haweeneydiisa xaggeeda ilaa haddii uu uga yimaa ugu yimaado qad ataa huwa ninkan waa ula yimid ilayha haweentan xaggeeda yani wax nin naagtiis kula imaada ma jiro ilaa ninkan waa ugu waa ugu tegay naagtaas ilaa anahu laakiinse isagu lam yujaamichaa intaas uga duwan yahay inta kale nin naagtii wuxuu ku sameeyo ku sameeyey wax macrifaana kama dhexayso naagtu ma qaba waay ayb ilaa anahu lam yujaamichaa qaala faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey waaqimi الsalaata طrafay الnahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lildaakiriin faamarahu an yatawadaa wuxuu amray inuu weyse qaato wayusaliya uu tukado qaala mucaadun faqultu yaa rasuula allah ahiya lahu khaasatan tani yani iyada isaga miyay u sugnaatay keligii am lilmu'miniina caamatan qaala bal lilmu'miniina caamatan qaala hada xadiidu isnaaduhu laysa bimuttasilin xadiidkan isnaadkiisu mutasil ma aha cabduraxmaan ibnu abi leyla lam yasmac min mucaadi bni jabal wa mucaadu bnu jabalin maata fii khilaafati cumar wa qutila cumaru cumarna waa la dilay wa cabduraxmaan ibnu abi leyla gulaamun sagiir yani muaa mucaad wuxuu dhintay cumar oo nool cabdiraxmaanna wuxuu dhashay waxaan ujeedaa cumar waxaa la marka la dilaayo cumar waa mar uu mucaad cabaar sii mootan yahay wiil yaar waayo markaas gulaamun sagiir ibnu siti siniin marka haddii lix jir uu yahay markuu cumar la dilaayo hadduu lix jiray ee mucaad waxba kama maqli karaa jasman ayb waqad rawaa can cumara wa ra'aahu cabdiraxmaan bnu abi leyla cumar waa ka waa wuu ka wariyey waana arkay ayb marka de qofku lix jir ama shan jir iyo waxbaa uga warwarin karaa waxna waa arki karaa leanna maxamuud ibnu rabiic meequu jirayna markii uu nebigu wax ka sheegayo dalu waxaan u dhahayey waxaan xasuustaa inii caqaltu majatan majaha rasuulu llahi sala ll ly slam qaar riwaayaadka qaar ibnu khamsi siniin ay dhahayaan shan dadka marka waxgarashadoodu waa kala duwan tahay qofaa afar jir shan jir yacni wax ku kala kasaaya kasid marka yani wuxuu kala saari karaa yani horay iyo gadaal iyo waxaasuu kala saari karaa daabadii dameer iyo iyo iyo xoolo uu kala garan karaa qofku haddii marka qofka ninba sidii sidii ilaahay markaa wixii uu ugu hibeeyey uu wax ku tacalluqo taxamulku marka sini iyo da-gaara ma laha qaala warawaa shucbatu hada alxadiida can cabdilmalik bni cumayr can cabdiraxmaan bni abi leyla can الnabiy sal ll slam mursalan mursal ahaanna waa lagu wariyey waa ka qaala xadaثna cabdالlahi bn cabdالرaحman wahuwa الdarimiyu qaala akhbarana yaزid bn haarun qaala akhbarana qays bn الرabiiع can cثman bn cabdالlahi bni mwhb can musa bni طlxata can abilyasr ayb oo qays bn rabiican ayaa dacfi ku jira ayb qays bnu rabiic waa layin اlxadiid can abilyasar qaala atatnii imra'atun haweeney baa ii timid tabtaacu tamran timir iibsanayso marka hadda waa min xadiidi abilyasar haddana awel ibn mascuudan ka uu ahaa kow mucaad ibnu jabal haddana galay haddana xadiid abilyasar qaala atatni imra'atun haweeney baa ii timid tabtaacu tamran timir iibsanaysa faqultu waxaan idhi ina fi lbeyti tamran guriga timiraa taallo ku jirto adyaba minhu yacni ka macaan badan fadakhalat macii fi lbeyti run bay isaga qaadatay gurigiibay ila soo gashay faahweytu ilayhaa xaggeedaan markaa jalleecay oon aaday faqabaltuhaa waan dhunkaday faataytu abaa bakrin xoogaa bani aadamka ilaahay dee shahwada waa lagu abuuray labadan jinsina hadday isu dhadhowaadaan ama meel khalwo iyo wax yimaadaan waxunbaa iska dhacaya isaga marka iimaana u lahaa isla markiiba arrinta waa la xumaatay dhunkashadaas faataytu abaa bakrin abuu bakr baan u imid fadakartu dalika lahu waan u sheegay faqaala wuxuu yidhi ustur calaa nafsika naftaada astur watub ilaahayna u towbadkeen walaa tukhbir axadan qofna ha u sheegi falam asbir ma sabrin faataytu cumara cumar baan u imid fadakartu dalika lahu faqaala astur calaa nafsika watub naftaada astur ilaahay u towbadkeen walaa tukhbir axadan falam asbir ma sabrin faataytu rasuula اllahi sal l slm nabigaan u imid fadakartu dalika lahu faqaala wuxuu yidhi akhalafta gaaziyan fii sabiili اllaahi qof ilaahay jidkii u duulay miyaad uga daba martay fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa bimidli hada waxaanoo kale leanna bacdi riwaayada xadiidka waxaa ku jirto ninkaasi nin jihaad ku maqan inuu ahaa ama nebigu meel u diray oo fii sabiili llahi loo diray waana khatar weliba xadiid baa wuxuu leeyahay qofku hadduu shar uga khaliif noqdo ninka jihaadka ku maqan ehelkiisa qiyaamaha waxaa la keenayaa ninkii yacnii xumaanta sameeyey oo ninkaa yacnii ku khiyaanay hawaabtiisii baa la keenayaa markaasaa la leeyahy intaa doonta ka qaada markaasuu nebiga intuu saxaabadii fiiriyey buu wuxuu yidhi ma u malaynaysaan inuu wax uga wax u reebayo wax u reebi maayo waa ka qaadanaya waxa dhan leanna meeshaas marka qofku hawaab uu helaayo ma reebayo aaday khatar u tahay xataa tamanaa ilaa uu tamaniyey anahu lam yakun aslama yacnii inaanu islaaminba ilaa tilka saaca ilaa saacaddaas maaha yani sidaasaan tamaniyey buu leeyay xataa danna ilaa uu maleeyey anahu min ahli nnaar inuu yahay ahlu nnaar qaala waadraqa rasuulu llahi sal ll l slam nebiga madaxiibuu hoos u raariciyey dawiilan wax dheer xataa awxa allahu ilayhi ilaa uu alla u waxyooday waaqimi الsalaata طarafay الnahaari wazulafa min alleyl ilaa qowlihi dalika dikraa lildaakiriin qaala abulyasar faataytuhu waan imid faqara'ahaa calaya rasuulu llahi sal l slam nebigaa korkeyga ku aqriyey faqaala asxaabuhu waxay dhaheen yaa rasuula allah alihada khaasatan kan miyay gaar u tahay am linnaasi caamah qaala bal linnaasi caamah qaala hada xadiidu xasanu gariib waqaysu bnu rabiic dacafahu wakiicu wagayruhu qaala warawaa shariiku can cuhmaana bni cabdillaahi hada alxadiida midla riwaayati qays bni rabiic oo kale wa abulyasar huwa kacbu bnu camrin wafi lbaabi can abi umaamata wawaatilata bni اlasqac wa anas bni malikin qaala wamin suurati yuusuf qala xadaana alxuseyn bnu xurayثin اlkhuzaaciي qala xadaana alfadl bnu muusى can mxamed bni camri can abi salamata can abi hurayrata qala qala rasuulu اlahi sal ly slam ina alkariima bna اlkariimi bni اlkariimi bni اlkariim yuusufu waaye inadii khabarkeedii kii wanaagsanaa midkii wanaagsanaa u dhalay oo kii wanaagsanaa dhalay kii wanaagsanaa u dhalay waa yuusuf bnu yacquuba bni isxaaqa bni ibraahim qaala wuxuu yidhi walow labihtu fi sijni nabiga sal l slam haddii aan nagaan lahaa xabsiga aan ku jiri lahaa maa labitha yuusufu intuu yuusuf xabsiga ku jiray uma jaa-anii ou ii imaan lahaa alrasuulu kii lasoo diray ajabtu waa yeeli lahaa yani macnaha yuusuf manqabadiisau nebigu tilmaama iyo fadiiladiisa wuxuu leey isagoo intaa xabsi ku jiray baa loo yimid markaasaa la yidhi soo bax markaasuu yidhi naagihii xaalkoodii ka warram oo iyagii bal aniga inaanan dembi lahayn hala arko ayb uma qara'a wuxuu aqriyay falamaa jaa'ahu rasuulu qaala irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati allatii qaطacna aydiyahuna horta kuwaa hal macnaha wuxuu ka wadaa aniga baraa'adeyda horta bannaanka ha timaado ayb markaa nebigu wuxuu leeyahay intaa haddaan anigu ku jiri lahaa xabsiga horaan usoo raaci lahay ninkii marka yuusuf iyo nebiga yaa sabar badan marka yuusuf ma nebiga maa laga sabar badan yahayna maya ee wuxuu ka wadaa nebiga min baabi tawaaduc iyo yuusuf darajadiisa inuuna tuso meesha ay joogto ayb qaala waraxmat ullaahi calaa luutin luut allahu naxariis alla korkiisa ha ahaato in kaana inhu sha'niye kaana wuxuu ahaa layaa-wii inuu u dunmayo ilaa ruknin shadiid rukni adag rukun adag ayuu haystay waa marka uu yidhi low ana lii bikum quwatan ow aawii ilaa ruknin shadiid xoog haddaan idiin hayn lahaa ama rukni adag yacnii haddaan idiin hayn lahayo qabiilo xoog lahoo kale aan ka dhalan lahay ood iiga cabsataan waa ii fiicnaan lahayd maanta martideyda saan ma yeesheenoo ka wada marka isaga adda wuxuu ka hadlayaa waxaan la arkaya asbaabtan caadiguu ka hadlayay nebiyullaahi luut ayb marka famaa bacatha allaahu nebiguna markuu raxmatullaahi uu leeyahay macnaha kaanahu inuu leeyahay qabiilo iyo wax ka xoog badan buu haystayo ilaahay baaba marka yacnii maciisa ahaa ayb famaa bacatha allaahu ilaahay ma soo dirin min bacdihi luud gadaashiisa nebiya nebi ilaa fii dirwatin min qowmihi ilaa fii dirwatin baarka ugu koreeyo dhexdeed ayuu kasoo bixinaya min qowmihi qowmkiisa qoomkaasi yacni qabiilada ugu badan ama ugu yacni markaa yacni sarreyso ayaa laga soo saari jiray walidalika nabiyullaahi shucayb waxay yidhaahdeen maa nafqahu kahiira mima taquulu wainaa lanaraaka fiina daciifan walowlaa rahduka la rajamnaaka jamaacadaada iyo kooxdaada aad ka dhalatay haddaynan ahaan lahayn waa ku dili lahayna laakiin qabiiladaasaan kaaga cabsanaynaa aad ka dhalatay waaba kaasaa marka taasaa ka mida qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa cabdatu wcbd الرaحيم عn mحamed بn cmri naxو xadiiثi الfضل bni muسى ilaa أnahu qaala wuxuu yihi maa bacث allahu ilaahay ma soo bixinin bacdahu gadaashi luud gadaashiisa nebiya nebi إlaa fii harwatin ayuu kasoo saaray badi dhexdeed min qowmihi qowmkiisa qaala mxamed bnu cmri wالtharwaةu alkahraةu wاlmanacaةu badnaanta iyo wاlmanacatu difaac dad difaac u noqon karo qaala wahada asaxu min riwaayati lfadl bni muusa tan ayaa ka asaxnimo badan riwaayada fadl bnu muusa ayb fadl bnu muusa riwaayadiisa tii hore waa soo maa ayb wahada xadi qaala wahada xadiiثu xasan hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed